halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
mar kale kusoo dhawo barnaamijka kulanka waalidiinta dhegeysta barnaamijkani toddobaadlaha ah waxaan kugu siinaa talooyin iyo nasiixooyin ku saabsan sida aad ugu basaasi karto uguna barwaaqaysani karto barbaarinta ubadka uguna siini karto bilowga ugu wanaagsan ee nolosha barnaamijkana kulanka waalidiinta maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno shay qof walba saameeyey caalamka oo dhan siyaabo kala duwan u taabtay laga soo bilaabo amiiradda ingiriiska ilaa iyo adiga shakhsiyan dhegeyste waa caabuqa corona ee loo yaqaano covid nteen hadda waxaa macquul ah in dalkaaga laga amray in albaabada la iskugu dhufto dugsiyada masaajidda iyo madrasooyinka lasoo afjaray kulmadii bulshada sida aruusyada dacooyinka iyo sidoo kale dabcan la amray in qof walba uu ku sugnaado guriga ay jirinna safaradii badnaa inkastoo amaradani ay yihiin kuwa aad u adag oo xaddhaaf ah waxaan u jeednaa dhammaan dowladaha caalamka oo isku si ugu hogaansamay amaradani taasi ayaa waxaa sababay caabuqa oo faafkiisa ah mid aad u daran haddii ay dadka qaadanin digniinta ay wasaaradaha caafimaadka soo rogeen haddii aan gaabin karno tirada dadka uu ku dhacayo caabuqani inagoo kala fogaynayo dadka waxay dhakhaatiirtu helayaan wakhtiga iyo khayraadka ay u baahan yihiin si ay u daweeyaan una badbaadiyaan dad badan magacaygu waa cabdi axmed barnaamijkeenna maanta waxaan kuu sheegi doonnaa dhegayste waxa uu yahay caabuqani waxa ay yihiin calaamadihiisa iyo astaamihiisa sida caabuqa uu u faafo iyo sida looga hortegi karo sida aad naftaada uga badbaadin karto iyo dadka kaleba iyo waxa habboon oo aad samayni karto haddii aad iskaga shakiso inaad leedahay astaamaha caabuqa barnaamijka kulanka waalidiinta waxaa laga dhagaystaa dhammaan wadamada geeska afrika kenya soomaaliya jabuuti iyo etoobiya waxaan doonaynaa inaan afkaartaada maqalno dhegayste haddii aad su-aal qabto ku saabsan barnaamijka miseba qodob aad ku maqashay barnaamijka rabnaa inaan maqalno afkaartaada fadlan nala soo xiriir iyo su-aalahaagaba miseba afkaartaada boggeenna facebook inoogu soo dir ee kulanka waalidiinta miseba watsap waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo aad fariimaha watsapka noogu soo diri kartaan nambarka ah plus labo shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaan facebook ciwaankayagana waxaa weeye kulanka waalidiinta sida caadiga ah hayloobin barnaamijkeenna kale ee seseme shokesheko ayaa inoo xigaa isla hadda haddii ay caruurtiinna dhammaan ay guryaha ku sugan yihiin miseba dhammaantiin aad guryaha isula wada sugan tihiin tani ayaa fursad aan idinkula madadaalin doonno caruurtiinna xitaa ay ku baran doonaan alafbeetada a b c iyo tirada kow labo saddex waxaa ka mid ah waxyaabahaad ku maqli doontaan maanta barnaamijka seseme shokesheko wah wah waa si wanaagsan haddaba ma noo samayn kartaa dhawaqa qoolleyda haa maxaa diiday waa kane dhegayso
fariid runtii waxaa muujisay kalsooni haya adiguna shukri barnaamij aad iyo aad xiise u leh dabcan balse intaasi ka hor barnaamijkeenna maanta ee kulanka waalidiinta waxaa marti inoogu ah doctor cabdiqaadir cali ah sarkaalka caafimaadka dadweynaha safka hore kaga jira la tacaalida caabuqa korona inta aanan u gudagelin waraysigaasi aan wada dhegaysanno dadka oo aan wax ka weydiinnay sida ay u arkaan caabuqa korona cudurkan waa cudur halis ah cudurkanna ilaahayna hala baryo insha allah ilahay idinkiis ilahay baa nagama qaban doona insha allah caafimaadka cudurka ilaahay ee keeni kara ilaahay aana qaadi kara dad islaamaanan wixiis ilaahay noo qaraa nugu dhacaa maogii cudur as dadshaaga nuguma dhacaaye horta annaga alla unaan baryaynaa xanuumaadaan waa la sheegi hayaa afrikana hadda waa soo galaaba laleh annaga marka hore dhulka caddaamahan ku maqlayni haddana afrikaaba laga sheegi hayaa allihii boqorka ahaayo subxaana qaadirka inaad ilaahay naga qabto umbaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaana wax annaga aan iska reebi karna ma allaha naga reebo waxaan cudurka sida la sheegaa neeftaaba laga qaadaa laleeya salaantaa laga qaadaa laleeya ilaahayga subxaana qaadirkaahay unbaan hoosgelaynaa ummadda nabi maxamed haddaanah cudurka ilaahay baa keenaya waa xanuun qofku uu qabi karo la noolaan karo uu ka bogsan karo uuna laga raysto waa sax daawo ma laha laakiin difaaca jirka qofka dadka qaarkii ay ka bogsan karaan kusoo dhow marka hore barnaamijka dhigta hore waxaan rabnaa inaan fursad kuu siinno inaad ka falceliso sida ay dadweynaha kaga hadleen caabuqani korona maxaad ka leedahay afkaartooda ma caddayni kartaa ee wararka beenka ah ee markaas lasla dhex marahaya ay qaar aaminsan yihiin sida aan dadweynahan ka maqlay qaar waxay leeyihin muslimiintu kuma dhaco qaarna waxay leeyihiin afrikaanka maaragta eh, kuma dhaco qaarna waxay leeyihiin afrikaanka ee immunity oo strong ah ayay leeyihiin haddii maaragta oo laisbarbar dhigo dadka maaragta eh, jismiga cadaanka iyo carabta iyo dadkan kale aniga waxaan dhihi lahaa haddii ingiriis loo celiyo inay wax la dhaha mith ay tahay aan waxba ka jirina caabuqan horta qof kasta uu ku dhacaa qof yar wuu ku dhacaa qof weyn wuu ku dhacaa Eh, lama dhihi karo jismigaasuu ku dhaca jismigaana kuma dhacay waa fikrad ah maaragta qalad ah fadlan faahfaahin naga sii caabuqani korona iyo xaaladda hadda geeska afrika horta caabuqan sida aad og tihiin wuxuu taariikhda markay ahayd soddon iyo kow bisha december twenty nineteen-kii yaa keeska ugu horreeyey ayaa la arkay oo lagu arkay meel la dhahaa eh, wuhan cudurka ilaa hadda wax laga qaado oo la dhihi karo waxaasaa laga qaadi karo male hadda wixii la hubo sida lu- dadka ay ku kala qaadaan iyunaa la hubaa laakiin meeshuu ka imaaday iyo maarag sababtuu ka imaaday waxaan hadda qof hubo ma leh marka la arkana eh, waxay u qaateen eh, severe pneumonia maxaa yeele cudurkan marka uu qofku ku bilaabanayo pneumonia ahaana lagu qabani kolbaari ahaana lagu qabani marka lama kala kasaayo yacni waa laisku wareeray waxaan kolbaaria eh, cudurkan ilaa november uu jiray ay arkeen chiniiska laakiin baaritaan ay wadeen maalinta ay xaqiijiyeen oo keeska ugu horeeya soddon iyo kow bisha december twenty nineteenki yaa ahayd markaasay dhaheen waxaan ma aha eh, pneumonia waa cudur la dhaha coronavirus oo caf- aayadda caafimaadka adduunka ay u sheegeen w h o Eh, waa la socotiin eh, hadda cudurka aad buu u faafay Eh, ma mar kastana cudurka dhimashada waa uun sii kordhi daqiiqad daqiiqad ka dambeysa ay sii kordhi etoobiya dhaysan waxauna soo iidinayaa caabuqani covid nteen ma yahay mid hawada laga kala qaado oo ku faafo sidoo kale adeeg uma doonan karaa suuqa qudaarta wallaahi ilaa hadda m- hawada waa laga qaadi karaa oo lahubma leh qudaarta waa qof wax lagu nool yahay waayo ee qudaarta naftinkeeda markaad doonani maaragta adoo taxdirayo inaad gurigaada ad ka baxdid waayo waad ku mahadsan tahay maatikaaga barnaamijka aad nagala soo qayb gashay sida wacanna aad uga jawaabtay su'aalaha dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin dhegaystayaal la jaanqaadka barnaamijka maanta hagaag waa naga intaasi inaga maanta balse halkani ku ekaw si aad u dhugato sisame sheeko sheeko oo hadda soo galaysa balse intaasi ka hor waatan anti ebyan iyo xubinteeda murtida lah ee toddobaadlaha ah soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa tala walaal diide togogta ayuu ka jabaa taasi waxa ay ka dhigan tahay qofkii diida talada dadka danaynaya isaga waxaa la kulmi doonaa dhibaato waxaa lagu jiraa xilli adag oo dad badani ka cabsi qabaan caabuqa korona oo caalamka ku habsaday dowladaha iyo daryeelayaasha caafimaad waxay soo saareen amaro badan oo la doonayo in dadka lagaga badbaadiyo halista cudurkan isaga ah laakiin waxaad moodaa in dadka badankoodu aanay qaadanayn amarada halista cudurkan waxaa laga badbaadi karaa in la qaato talooyinka ay ka midka yihiin ilaalinta nadaafadda yaraynta isu socdaalka iyo iskudhegaalka bulshada cudurka korona waa wax jira qof walibana tallaabooyinka uu qaado waa kuwo uu ku badbaadi karo nasiixo aad u wanaagsan dabcan anti ebyan toddobaadka soo socda iyo mowduuc kale oo xiise leh iyo kulanka waalidiinta dhegaysta haseegin kala soco si toos ah bararteena facebook oo ah kulanka waalidiinta ilaa iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
allah dalowsay wax noqonayaan lugahay gacmahabay karkariirayaan berisay wax noqonayaan dalow haye biki maxaa kaga dhacay aad la yaraarsan tahay haya abi beritoole waxaan soo jeedinayaa khudbad ku saabsan geedaha allah waa nin cajiiba haa waa runtaa laakiin waxaan dareemayaa cabsi ma garanayo siday berri wax noqon doonaan hayreelin biko kaaran haddii aad ku barbarato saaxiibada khudbadda waa fikrad fiican abi waad mahadsan tahay leeyahay haddii aan geedaha wax inkaga sheego geedaha shimbiruhu waxay u isticmaalaan inay ku sameeyaan qalabka guryaha faryaamistayaashuna waxay u isticmaalaan inay ku dhistaan guryahooda allah wixii oo dhanba waan isku qalday caabidika dila mar labaad geeduhu waxay leeyihiin faa'iidooyin aad u tiro badan waxaan ka helnaa khudrad iyo miro fara badan sidoo kalena waan harsannaa biko waxaad leedahay ma fahmayno waayo waxaad u hadlaysaa boobsiis waayo waan cabsanayaa beer sidaanun ilaabinayan u babsiinaya hadalkayga welwel elma ma garanayo waxa laga wado welwel walwalka waa wax la dareemo markaa ka walaacsan tahay waxaad doonaysa inaad qabato mararka qaar marka la walaacsan yahay waxaa dhacda inaad faraha ka gergariirto ama aad gacmaha ka dhididto waxaana laga yaabaa inaad ilowdo wixii aad ku hadli lahayd ama aad u hadisho si degdega haddaba asxaabi maxaad samaysaan marka aad dareentaan walwal
qofka yuhud baa la tiraa macaankiga la tiraa martida la tiraa waa iska fakaraa dadkiiga waaweyn baan la tashada macaankiga la tashtaa marka wax ka welweli asxaabtidaan la tashada marka wax ka welwela
haddaba maxaad samaysaa
ilmaha biis ayaa baray xirfad waxa uuna ku yidhi intaadan hadalka bilaabin qaado neef dheer sidaanoo kale sidii adigoo xarafsanaya ubax aad u odgoonoo kale haddana soo saar neefta sida adigoo afuufaya buufin oo kale hadday bigku weli dareemayso welwel ha qaadato neef dheer oo haddana ha soo dayso aadna samaysa sidaas haddaba haa elmaba sidaasoo kale u sameeyey markii uu ardayda hortooda ka soo jeedinayay xuruufta elma muusan ilaawin hadalkii hoosna umuusan dhigin biko ma doonaysaa inaad isku daydo
ma sidaan oo kale haa sanka ka qaada sida inaad xarafsanayso ubax udgoon kadibna afka ka soo daa waad maadsantahay elmo xoogaa waxaan dareemayaa deganaasho balse weli cabsi ayaa igu jirta waxaan ka baqayaa inaan ilaawo hadalkaygii cabdi kahor waxaad jirtay mar aan fasalkayaga u soo jeedinayay taariikhda qoyskayaga markii hore waan walwalay balse waxaan bilaabay inaad diyaar garoobo maalin walbana waxaan isku dayi jiray inaan barbarto sida loo jeebiyo khudbad kadibna waxaan dareemay kalsooni waxaan ogaabay inaad samayn karo wax walba fasalka hortiisana waan ka soo jeebiyey taariikhdii qoyskayaga
in la barbarto oo la diyaargaroobo waa muhiim haddaba bikuu sii wad isku dayga haddii ay bikuu samayso sidii elma u sheegay elma wuu hubaa inay si qurux badan u soo bandhigayso khudbadda geedaha haa biko isku day mar labaad waad la keenaysaa marba marka ka dambayse
haddaba aan bilaabo waan samayn karaaya waan idin salaamay asxaabay waxaan jeclaan lahaa inaan maanta wax idinkaga sheego geedaha geedaha waxaan ka helnaa faa'iidooyin fara badan midhaha iyo khudradda ka baxda waynu cunnaa sidoo kalena cadceedda ayaan ka harsannaa faryaamiistayaashu waxay u isticmaalaan inay ku sameeyaan qalabka guryaha shimbiruhuna waxay ka samaystaan buulal ay hoy ka dhigtaan sidoo kale geeduhu waxay noo nadiifiyeen hawada oo ay ka dhigaan mid ku habboon in lagu neefsado qurux iyo cagaarna way ka dhigaan dhulka
shaqo waxaan shaqo waxaan bikuu
dadbad aada qurux badan oo ka hadlaysa geedaha ayaa noo soo jeedisay xataa shimbirihi ayaada ka helay khudbadaada waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal sida aad ii dhiirigeliseen hadda kalsooni badan ayaan dareemayaa waan sii wadayaa isku daygayga si aan birri khudbadda u soo jeediyo anigoo aan wax xabsiya igu jirin waa maxay kalsooni kalsooni waxaa la dhahaa markuuu qofka naftiisa aaminsan yahay dadka intuu soo hor istaago fikirkiisana uu gudbin karo cabsilaan waad mahadsan tahay beert elmo su'aal ayaa ku soo dhacday uu rabo inuu eerni weydiiyo eerni eerniyow haya elmo miyaad ila hadashay haa eerni ma raadin kartaa su'aasha elmo ah runtii aad ayaanu jeclaanlaa waa maxay su'aashaadu elmo haa waxaan rabay inaan ogaado sideebay asxaabteenna kale u helaan kalsooni ay ku qabtaan hawsha allah waa su'aal aad u wanaagsan haddaba aan raadiyo jawaabteeda waa idin salaamay saaxiibayaal maanta waxaa ku suganaa iskuul haddana waa wakhtigii nasashada waxaana u jeedaa carruur wada ciyaaraysa haddaba aan weydiiya su'aashayda wah waa waxay samaynayaan matalaa dadka hortooda runtii waxay ku tusaysaa carruurtaas kalsoonida isku qabaan waa idin salaamay wiilal iyo gabdho waxaan ahay aanas oo ka socda barnaamijka sisimi sheeko sheeko eerni waan ku salaamay magacaygu waa axmed anigana magacaygu waa shukri anigana magacaygu waa shakuur waa idin salaamay saaxiibayaal waxaad u ogtiin kuwa wakhti badan geliya ciyaartooda iyo inaad dadka hortooda ka madashaan kalsoonida aad isku qabtaan waxaad u muuqataan carruur aad isugu kalsoon oo naftooda aaminay taasina waxay idiin sahlaysaa inaad ku dhiirataan go'aamo aad u adadag haddaba waxaan idin weydiinayaa su'aal haddaba hadda ma ii sheegi kartaan waxaa samaysaan si aad u heshaan kalsooni run ahaantii waalidkay yaa ka qaatay kaalin lixaad leh inaan helo kalsooniyo dhiiranaan mar walba waxay igu dhiirigeliyaan inaan sameeyo waxyaalo adag ka maqlo dhiirigelintooda ayaa nafteeda u sheegaa wax kasta inaan samayn karo wah waa waa si wanaagsan haddaba ma noo samayn kartaa dhawaqa qoolleyda haa maxaa diiday waa kane dhegayso
fariid runtii waxaa muujisay kalsooni haya adiguna shukri ma ka war haysaa inaan ka helay kalsoonnida tababarka mar walba aan rabo inaan dadka ka hor hadlo waxaan hor istaagaa muraayad halkaasaana ku barbartaa fariid ma ogtahay waxaad adeegsatay xirfad aad u wanaagsan si aad u heshid kalsooni haya adiguna shakuur markii aan ku soo biiray iskoolka cusub maan casan jiray balse macalinkeega ayaa kalsooni iigu beeray maalin balba wuxuu ii sheegi jiray inaan fasalka koor wax uga akhriyo intaa kadib tartiib tartiib baan kalsooni helay oo waxaa noqday qof isku kalsoon oo baqayn hadda iskoolka oo dhan ayaa martiraxa ugu haystaa oo waxaan ka qosliyaa saaxiibaday wah waah waa si wanaagsan aad ayay muhiim u tahay inaan aaminno nafsadeenna kuna kalsoonaano wax walba aan samaynayno taasuna waxay dhiirigelinaysaa mar walba inaan samayno wax cusub oo ku soo korrinno nolosheenna waana ku mahadsantii sida kalsoonida ku jirto aad iga jawaabteen su'aashayda
xarafkeenna maanta waa dha waxaana loogu dhawaaqaa dha haa dha dhaqid taasina waa xarafkeenni maanta is aragti dambe xiisa leh
sida aad horay u maqashaanba xarafka maanta waa dha haddaba yaa kaloo ii sheegi kara erey kaloo ka bilowda dha elmo garanaya dha dhakhtar
shaqa wacan elmo haddaba asxaabay idinkuma garanaysaan eray kaloo ka bilaabma xarafka dha haddaba asxaabe idinkana waxaa laydinka rabaa inaad sheegtaan erayo kale oo ka bilowda xarafka dha sida elmo oo kale
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay elmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa in laysku kalsoonaado waxaana rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan haddaba igula luuqeeya intaanan heesin ama aanan akhrin marka hore waan diyaargaroobaa oo hadda waxaan bartay inaan isku kalsoonaado oo aan istaago dadka hortooda oo aan ka heeso anigoo anigoo waxba ka walwalayn markaad diyaar tahay waxba kama cabsatid sidaad rabtona wax waad u samayn kartaa
dhammaan soo dhowaada mahadsanid bert diyaar ma u tihiin inaad ila ciyaartaan haa maanta ciyaarteena waa samaynta codadka xayawaanada samaynta dhawaaqa xayawaanada haa haddaba ma garanaysaan sida loo ciyaaro ciyaarta samaynta codadka xayawaanada aa ma garanaysaan haddaba anigaa idiin sheegayo cod xayawaan ayaan samaynaya idinkana waxaa laydinka rabaa inaad iga daba dhahdaan haddaba aan ku bilowno cida faraska shaqo wacan farasyo fiican ayaan tihiin haye haddana aan iska dhigna farda ordaya waad fiican tihiin waxaad tihiin farda wanaagsan hadda aynu samayno idaraha Aa, si wanaagsan haddana aynu u boodno sida raha shaqo wacan haddaba sameeya cida booloboolada alla waxaad samayseen ciday booloboolada haddaba aynu u dabaalana sidii booloboolada kale Aa, haddaba kaalaya isqalajiya booloboolooyinkii yaraayow waad isqoyseene
waan idin salaamay waa mar kale iyo anigoo aabi oo idiin wada tirada maanta tiradeenna maantana waa shan haddaba aan tirinna inta jeerin maqli dhawaaqa firimbiga hal firimbi laba firimbi saddex firimbi afar firimbi shan firimbi hagaag haddaba maxay ahayd tirada maanta waxay ahayd shan kulanti dambe oo xiiso leh
haya asxaabay ma maqashaan tirada shan haddaba aynu isla tirino haye biku aan isla tirino haye kow laba saddex afar shan waad ku mahadsan tahay bikuwa elma sidaad ula tirisay ilaa shan haddaba asxaabay adinkuna saaxiibadin la tiriya sida aan anigu bikuu ula tiriyey oo kale
elmo maanta waad welwelsan tahay maxaa kugu dhacay
hagaag waa inaynu weydiinnaa wax khaldan waa fikrad fiican wadajir aynu u weydiinno hadda elmo kaalayaa baalkan waad welwelsan tahay aabe maxaa kugu dhacay maanta waxaan rabnay inaan ogaanno waxa kugu dhacay oo aad la welwelsan tahay hooyo elmo wuu welwelsan yahay waayo isbuuxa dambe waxaa jira tartankii orodka tartan orada waxaan u malaynayaa waa mahad oo maxaad uga welwelaysaa saas oo dhan elmo elmo wuu welwelayaa waayo uma dheereeyo sida ay kuwa kale u dheereeyaan
wiilkaygiiyow muhiimadda tartanku ma aha keliya inaad guulaysato balse waa inaad soo bandhigto intii karaankaaga ah ma saasaa
haa wiilkaygiiyow anigaana kuu haya sirta aad ku soo bandhigi karto awooddaada oo dhan oo maxay tahay aabe marka koowaad waa inaad aamintaa naftaada oo aad isku kalsoonaataa aadna samaysaa diyaargarow fara badan aadanna ka daalin maalin walbana aad ku soo celisaa haddii aad sidaas samayso waxaa laga yaabaa inaad ku guulaysato tartanka oo dhan
elmo maalin walba wuu tababarayaa oo wuu diyaargaroobayaa inta ka hadhay tartanka aabe adigu may caawinaysaa haa dabcan waa inaynu labadeennu iminka dabadda aadnaa oo aad samaysaa diyaargarow labadeennuna aynu baratannaa mahadsanid aabe allah waa maalinkii saddexaad ee tababarka elmona wuxuu dareemayaa inuu aad u dheereeyo laakiin marka hore elmo waa inuu isdhiiriyaa kow laba saddex hooyo ma kula tahay in elmo hadda dheereeyo haa elmo aad ayaanu la dhacay dadaalkaagii elmo wayna fiican tahay inaad iskululayso intaadan bilaabin tartanka hooyo aabe hadda elma waa diyaar hadda waan bilaabi karaa soo maaha waa si wanaagsan soo istaag wiilkaygayow xariiqtan
haye aabe hooyada ayaa inoo tirin doonta ilaa lambar saddex laga gaarayo markii ay firimbiga afuuftana tartanka ayaa inoo bilaabmaya iyada ayaana inoo qabanaysa wakhtiga iyo saacadda xusuusnowna inta aad tartanka ku jirto waxa uu yoolkaagu yahay hadda diyaar ma tihiin diyaar kow laba saddex orod wiilkaygiyo orod
hayo hooyo elmaa ku guulaysanay wax yar baa kuu haray soco ha istaagin soco soco fariid elmo waad ka badisay aabbaha ahey elmaa guulaystay hambaliyo wiilkaygii elmow xusuusnow inaad guulaysato waxaa ka muhiimsan inaad naftaada aaminsan tahay haddii aad diyaargarowga sidaan ku sii waddana waxaan aaminsanaa inaad ku guulaysan doonto tartanka soo aadan waana kugu kalsoonahay inaad heer ka gaadhayso tartanka waad mahadsan tahay aabe elma hadda wuu isku kalsoon yahay
waan isku kalsoonahay wax badna waan awoodnaa dadkuna hor istaago culaysiguma hayso markaan tababar qaato waan guulaysan karaa oo waan neesan oo waan dhoola caddayn meel walba aan joogo waxaan dareemaa deganaasho geesiyad baanahay waan isku kalsoonahay geesiyaal baan nahay waana isku kalsoonahay
haddaba asxaabay maanta aad baan u faraxsanahay waayo waxaad iga caawiseen inaan yeesho kalsooni aan dadka hortooda uga hadlo waana idinkaga mahadcelinayaa sidaad ii caawiseen wanaagsan tahay bilan mawduuc wanaagsan oo geebaha ku saabsan ayaa ka hadashay haddaba asxaabay ma xasuusataan xarafkii maanta abi ay inoo soo jeedisay muxuu ahaa haa wuxuu ahaa dha dha dhagax dha dhicid waa sax beert haddaba asxaabay ma xasuusataan tiradii ay maanta abi inoo soo jeedisay maxay ahayd haa waxay ahayd shan haddaba asxaabi waad ku mahadsantihiin sida aad noogala qayb qaadateen oo noola ciyaarteen barnaamijka sisimi sheeko sheeko inta aynu mar kale kulmi doonana waxaan kaga tegaynaa nabad keliya
naseexada maanta waalidiinta qaaliga ah kalsoonida ayaa cunuga ka caawisa inuu u guulaysto dhegaysiga carruurtaada jeclaanta iyo xushmayntu waxay ka dhigi kartaan mid buuxa waxaad sidoo kale ku dhiirigelin kartaan carruurta in ay ku celceliyaan samaynta waxa ay jecel yihiin oo aad ogeysiisaan in aad ku qanacsan tahay adiguna haddii ilmahaagu walwalo ama cabsado xusuusi in qof waliba uu welwel dareemo mararka qaar oga sheekee wakhtiyo aad welweshay iyo waxaad samaysay iyo sidaad naftaada ugu kalsoonaatay sidoo kale sii ama bar cunugaaga xeeladaha sida neefsasho qaadashada ku celceli ama adeegso erayo dhiirigelin ah si aad uga caawiso inay dareemaan deganaan iyo xakamaynta dareenkooda carruurta qaaliga ah maxaad samaysaan si aad u heshaan kalsooni weydiiso waalidka inay kaa caawiyaan inaad watsaabka farriin noogu soo dirto noona soo sheeg jawaabta su'aasha sidoo kale waxaad nagala wadaagi kartaa fikradahaaga iyo soo jeedintaada isla nambarkaasi ha ilaawina inaad ka dhagaysataan sesami sheeko sheeko kenya star f m etoobiya radio fana soomaaliya star f m
intaasina dhegaystayaal waxaa ku dhan barnaamijyadii kulanka waalidiinta iyo sisami sheeko sheeko halka barnaamijyadaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a